magaalada baydhabo ayaa laga hirgeliyey jaamacadda green somaali university kaasoo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin heer maamul iyo maamulka jaamacadda iyo marti sharaf kale ugu horeyn macalimiintii fikirkani la yimid ahna maamulka jaamacadda ayaa ugu horeyn ka warbixiyey waxa ku dhaliyay fikirka jaamacadda ay hirgeliyeen dhinaca kobaca waxsoo saarka iyo dhaqaalaha gobolka runta weli baan mognaa inta badan jaamacadaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hadda ka shaqeeyanaya xukunka badan weliba saareeyaan dhinaca caafimaadka iyo businesska iyo waxyaabaha labadka ah iyo combyuutarada dhinacaas xooga saareeyaan marka jaamacadda inaha ziyaada keliya micnihi musuubiyaas laakiin mayfayla ini isbedel cusub dhul qoy marka hadalkii ujeedooyinka jaamacadda green university green somalia university runtii lan asaas iyo bay kabadayaan ini isbedel la taabado koro muuqda iyo kusuubiga dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo waxsoo saarka gobolka runtii gobolada koonfur galbeed soomaaliya ibna kujeeda weliba la ogiyaa soomaalida dhan markhaati keetaa inay yihiin gobolada kabawaaqisan gobolada kahodansan gobolada wax soo sar badan ee guud ahaan gobolada soomaaliya
laakiin green qofkii yaqaana kalarkaasi waxbuu ka tarjumaa like sida redka uu ugu tarjumo khatarta ayuu greenkana ugu tarjumaa barwaaqo deegaan cagaaran iyo yadadiilo cusub magaca sababta loo doorayna waxay tahay maadaama ay ardadii iyo dadkii bahdii waxbarashada badana ay heli waayeen dhiirigelin ku aadan deegaanka beeraha iyo xanaanadii xoolaha geesta kale iyagana waxaa geestooda ka hadlay qeybihii kala duwanaa ee bulshada ee kasoo qeyb galay madasha iyagoona dhankooda ka warbixiyey salaamku dib naydabanta ku mahadnaqaaneh muasisiintii jaamacada suumalal khadra markamay waa aasaaseen waa naydaba ku mahadnaqaana sidiioo magaca qurux badan markamay wayo iyo ninka dooreen iyo markamay waa deegaanka baahidiis si oo ku jawaabeen marka deegaanada koonfur galbeed unumay baabeenaa hadda beereley iyo markamay barxoola dhaqatan badan dadka xeebo jaran oo kalluumayska markii lagu reeba intayo badan bulshada may baabeeyeen beereley iyo hooleley in sha allahu tacaala jaamacaddan geedka martida muanan waana kuga qeyb qaadanay daafurshe runtii farxad gaareen in eto in maalin maalinku damboyti jaamacada waa kororahayaan taas may daliilan etaa calaaman etaa in walbarashadii wadadii la ka dareeri